Qoysaskan oo ku nool magaalada Banaysan ayaa bilaabay inay ka barakacaan xaafadihii ay ka deganaayeen magaalada, iyadoo laga cabsi qabo inuu webigu ku fataho xaafadaha magaalada. Shacabkan ayaa u barakacay deegaanada Ceel Jaalle Banaani iyo deegaanka Kurcaddo oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada Banaysan. Qaar ka mid ah qoysaskan ayaa raadiyo Beelo u sheegay in ay barakaceen kadib markii ay maqleen digniinaha loo soo sheegayo.
Magacayga waa Muslim Maxamed Cabdi. Waxaan joogaa magaalada Banaysan, waxaan ganacsatada ka mid nahay. Hadda waxaa waaye diyaar garow ayaa loogu jurayaa, alaabtii wixii baa la rarayaa. Laakiin hadda weli biyihii waxaa waaye waa la sugahayaa in badanaa hadda waxaa waaye mar walba waa qaxnaa. Marka hadda waxaa waaye diyaar garowga weli ugu jira laakiin biyihii hadda weli nama soo gaarin. Laakiin waa is diyaarahaynaa diyaar garowga magaalada Banaysan kala bar waxaa waaye waa la guurahayaa xalay ilaa iyo saakay. Ee aad iyo aad hadda waa loo guurahayaa marka diyaar garow aad iyo aad u fara badan ayaa lagu jiraa hadda magaalada. Saaka ilaa hadda ilaa xalay waxaa waaye diyaar garow aad ayaa ugu jirnaa hadda alaa- dukaanka alaabta iyo wixii dhammaan waa la kala hagaajiyay. Marka waa soo dhaweynaynaa wixii imaado oo Ilaahay noo qadarana waa waa heli doonaa insha Allah.
maxaa sababay idinka oo biyihii magaalada soo galin inaad qaxdaan
Wallaahi in badan baa webiga Shabeelle waxaa waaye fatahaadiisa mar walba waxaa waaye saanay usoo noqnoqotaa. Magaalada Banaysan wax waxa uu biyaha ka qabanaana ma jiraan dadka masaakiintaana mar walba saanay u qaxaan. Marka walaa wax dhibaato hadda ka qaban karnana ma jirtaa. Biyihii hore sanadkii hore sax waa alaabta way qaadeen wax fara badan hantida qaar ah halowday. Laakiin hadda alxamdulillaah hadda waa ka gaarnay waxayna meel baa saaranay. Marka hadda diyaar garow aad iyo aad ayaa ugu jirnaa hadda.
walaal shacabka magaalada ayaa ka mid ahay Ee, sababta ugu guuraya waxaa waaye cabsi badan ayaa jirto daamadii ayaa ziyaado ah marka maadaama ay daamadiina ziyaado tahay webigana uu buuxo sidaas awgeed ayaan waxaan nagu qaadatay inaan magaalada iskaga baxno oo bannaan ku baxno sida ceel jaal oo kaleeto marka sababtaas ayaa nagu kaliftay webigana uu buuxaa gadaalna ceeldhaan badanaa laga soo dirooyaa oo webiga ziyaado inuu yahay annaga marka sababtaas ayaa nagu sababtay inaan hadda sii baxno intiina biyaha nagu imaanin maadaama webigii uu bannaanka marayo walaal magaalada banaankeeda ceel jaal halka loo yaqaano xarunta ceel jaal meesha u barakicina tuwilaayra weli ma soo gelin laakiin cabsiyaan qabnaa u bixinaa laakiin weli xaafadiina biyaa ma soo gelin laakiin dadka hadda guuraayo intiina biyaa soo gaarnaa ka mid nahay daamada daamada faraha badanaa sababta daamada faraha badan oo aragta webiga inuu buuxo oo weliba keliyaashii hadda ay butaaceen waad dareemaysaa sababtaas waa marka magaalada iska dhaaf annaga xaafadeen hadda waa baroonyihin xaafado oo biyo ay hadda kor aan geli jirna hadda laga qaxooyaa sababtaasaana dadka yeedhayso dadka waxaa waaye telefoonada loogu xiray xitaa digniinta waa aragtay telefoonka markii loo digniin qofka digniinta markuu dhegeysto uu siibo wuxuu leeyahay ilmihii maatadii waayelida laga sii bixiyo xaafadaha marka hal qof aa loogu talagalay inay ilaaliso maxaa u barakacooa meelaha dhagaxdoo biyaha soo gelayni marka dadkan anuu barakacaayo maadaama ayakiina uu iska wada barakacayin oo dad kastaba iska walaacsan yahay anigana walaaciyaa i qaaday ayakaa iska raacay ayakaasaa la mid ahay saasaa u barakacoyna anaka dhan ina qaxna magaaladoo biyaha soo gelin maxaan ugu kallifay oo dadkii dhammaa ay walaacana wadahaayo oo kii kalena qadka ka soo hadlaayo war ulmaa nigula bixiyaa maa baxdin maa baxdin ulaa nigula garaacaa maadaama uu dhahayo anaka walaacii wadnayaaba aabaka joogi karinba dadkaasaa iska raacoynaa barakaca qoysaskan ayaa ku soo aadaya xilli roobab badan ay ka da'een guud ahaan dalkeena